barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo ad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha meyna waa abril labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mida magaalada gaalkacyo oo laga furay xarun carruurta lagu xanaaneeyo oo ay hirgeliyeen hablo dhallinyaro ah
annagoo dhallinyaro ah oo gabdho ah oo deegaanka u dhalannay runtii waxbartay ilmaheenna markaan aragnay waxyaabaha wadamada kaleeta ama deegaanadana la deriska xitaa horumarka ka jira inuusan deegaanadeena ka jirinin sidaas ayaan ugu kaliftay inaan horumarkan aan sameyno baahi weyn ayaa loo qabay sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo dhammaystay jaamacadaha oo loo qabtay tababar la xidhiira sidii ay shaqooyin u heli lahaayeen islamarkaana kor ugu qaadi lahaayeen xirfadahooda shaqo
ardayga markuu qalinjabiyo in looga sheekeeyo suuqa waxaa ka horeeya qaabku dadka ula xiriiri lahaa qaabku codsiyada u gudbisan lahaa in loo sheego maadaama uu jaacaddii dhammeeyey hadduu shaqaalo noqonayo shaqaalaha wax laga rabo iyo dadka shaqada bixinaya ee shaqo abuurka samaynaya ama shaqaalaysiinaya waxyaabaha ay door bidayaan si uu dhaqamadaas u yeesho
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah sida ay rageelbaan kuwo noolayaayo sida ubaadan dhalayban uguufayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo adigiyo naftaydaan ifka ugu jeclahu leeyahay xuseeno waa xubintii ciyaaraha iyo dabcan qodobada kale oo aad u xiiso badan ayaanu idiin haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna kaga bogan doontaan marka horese qaar ka mida qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka britain amber ruud ayaa sheegtay maanta oo arbaca ah in qofkii ka dambeeyey weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay manchester inuu ahaa shakhsi ay la socdeen laamaha sirdoonka britain wasiirka ayaa sidoo kale u sheegtay b b c in ay u muuqato inay suuragal tahay in weerarkan aanu isagu doonistiisa ku geysan kooxaha falkan baaraya ayaa sheegay inay ilaa iyo shalay ka shaqaynayeen inay xaqiijiyaan in ninka weerarka geystay oo lagu magacaabo salmaan abadi oo labiyo labaatan jir ahaa inuu keligii weerarkan geystay iyo inuu ku xidhnaa shabakada ballaaran
madaxa sirdoonka ee maamulka madaxweyne trump ayaa ka gaabsaday inuu wax faalla a ka bixiyo wararka sheegaya in madaxweynuhu uu ku cadaadiyey in uu dadweynaha u sheego inaanay jirin caddaymo muujinaya in wax xidhiid ah uu ka dhexeeyey ololihii doorashada ee madaxweyne trump iyo dowladda ruushka master dan cots ayaa sheegay inuu tixgelinayo dembi baarista haatan socota taasi oo ku tilmaamay mid xaqiiqada soo shaabixin doonta warbaahinta maraykanka ayaa maalmihii u dambeeyey baahinayay warar sheegaya in madaxweynuhu uu madaxda sirdoonka ku cadaadiyey in ay beeniyaan inuu jiro xidhiir ka dhexeeyey kooxdiisii ololaha u qaabilsanayd iyo dowladda ruushka
halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaar ka mid a gabdho dhallinyaro ah oo ku nool magaalada gaalkacyo ee dhammaystay waxbarashada ayaa ku bahoobay xarun lagu xanaaneeya carruurta inta aanay gaarin heerka waxbarashada waxaanay sheegeen inay sii ballaarinayaan xaruntan ilaa dugsi sare hadda waxay waxbarasho u bilaabeen caruurta ay hayaan wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraystay sahre macalin cismaan oo ka mida gabdhaha xaruntan hirgeliyey cabdiwaaxid waa mahadsan tahay waxaan kaloo umahad celinayaa v o a barnaamijka dhallinyarada oo runtii ay soo dayso oo aada aan ugu xirannahay aada ugu mahadsantihiin anoo jaanadkan ka faa-iideysanayo marka waxaan rabaa inaan su-aashaas ka jawaabo waxyaabihii nagu kale forta aada u fara badnaayeen ilmaha keliya xitaa ma ahayn hadafkeena annagoo dhallinyaro ah oo gabdho ah oo deegaanka u dhalannay oo runtii waxartay oo ayna ku dheehan tahay waxbarashadooda dad jaceyl iyo deegaan jaceyl ayaan waxaan u dulqaadan weyna runtii ilmaheena markaan aragnay waxyaabaha wadamada kaleeta ama deegaanada nala dariska xitaa horumarka ka jira inuusan deegaanadeena ka jirinin sidaas ayaan ugu kaliftay inaan horumarkan aan sameyno annaga laftirkeena hooyooyin ayaa nahay wax fahmahaya aqoonna waan leenahay marka waxaan aada iyo aada runtii aan ugu dhiiranay oo noo qiiro gelisay horumarka ilmaha kaleeta ay gaareen laakiin deegaankeena aan ka jirinin ayaan ugu dhiirigelisay inaan barnaamijkan aan bilowno maxay ahayd baahidii loo qabay xilliga in la aas-aaso baahi weyn ayaa loo qabay baahida horeete oo laba baahiyooda ayaa jirtay labada baahiyood baahi waxay ahayd marka u horreysay markaan soo bilaabayna barnaamijkan oo aan dad macnihii isku xiran aan noqonay waxaan ka bilownay hooyooyinkan ka bilownay waxaa jira deegaankan gabdho aada u fara badan oo aan waxba aan qorin waxna aan akhrinin barnaamijkaas ayaa marka horeete la dagaalanay wax qoris akhris la-aanta ah markaan ku guuleysano kadib oo intii tabarteena aan ku guuleysanay waxaan istusnay ilmahan yaryarka saddex jirada ah afar jirada ah aad arkaysid maanta xaruntan jooga aad arkaysid wada wadooyinka iska marayaan meel lagu xanaanayo ma lahan dadkay tuuriyeynayaan waxyaabo xitaa akhlaaqiyaad ahaan aan fiicnayn ayay ku hadlayaan markaas ayaa waxaan ku dhiiranay bal inaanu isku dayno horumarka kaloo ka jira dadka nala midka ah oo magaca leh annagana magac iyo sumcad iyo sharaf aan leenahay bal inaan annaguna isku dayno inaan ilmahan wax ka bedeli karno markii tilaabadii labaadna taasay ahayd adinkoo dhallinyaro ah oo waxbartay oo gabdha ee ah ayaa isu tegay fakarka noocaanaad samayseen ma idinku jiraa hami kale oo intaa ka sii weyn maasha allah shala markaan aasaasayna xaruntan xanaano keliya ku koobneyd canuga xadaanad qaybta dhaafana waalidkiisa wuu la baxaya dugsi qur-aanu geysanaaye dugsi qur-aanka markuu dhammaystana iskuulaadkiisa kaleu iska geysanaaye laakiin maanta waxaan ku soo kordhinay ilmihii xanaanadii bay noo dhammeeyeen macalinka dugsi qur-aankana meesha u joogaa barimarigiina waa ku jiraa waxaan kaloo hiigsanaynaa inay xaruntaani yeelato dugsiga sare inay yeelato jaamacad hadda xitaa sidaa ujeedid waxay leedahay qayb boodhin ah saaka canuga lasoo qaado laba saac la keena xarunta waxaa la qaadaa toban saac iyo bar ilaa iyo koobiyo toban saac ayaa guryahooda la geeyaa qadaa meesha loogu kariyaa waa la seexiyaa xilli ka hore waxbay bartaan siddeed saaci bar waxay ka dambeeyaan waa la kiciyaa haddana waa loo dhaqdhaqaa kuwa waa loo qubeeyaa kuwo si waaye macaamilka ilmaha iyo iyo waad garan kartaa marka qaybtaanaaba hadda kusoo korortay ayadana hoose dhexyaan kusoo kordhinay qur-aankaan kusoo kordhinay laakiin awal xadaano keliya ku koobnayd marka saasaad waxaad fahmi kartaa inaa wax kaleeto intay nagu jiraan bayna aada u fara badan yihin runtii laakiin taaba taab baa lagu gaaraa waxaa jira dhallinyaro fada badan oo waxbartay shaqa la-aanna dalka u jooga aaminsanna maanta in dalka gudihiisa aysan ka jirin wax shaqo ah adinkuna waxaad abuurateen howl shaqo oo dad badan ay ka faa'iideen maxaa dhihi lahayd kuwaas
dhallinyarada shaqo la-aanta ah ayaad i weydiisay dhallinyarada shaqada la-aanta ah oo waxbaratay way fara badan yihiin waxaa waaye waxaad arkaysaa qof jaamacad dhiganaayo ama iskuul dhiganaayo oo shaqaysanaayo reerna leh oo biilanahaya hooyadii sidoo kaleeta iyadoo reer leh oo shaqaysanayso oo macnihii fursadaha shaqadu horta gaalkacyo markii la yidhaahdo way oga roon tahay meelaha kale laakiin annaga hadda inta noo shaqayso ilaa iyo siddeed qof waaye siddeedda qofna waa dad deegaanka ah ma ahan dad meel fog ka yimid ma ahan marka jaanis way naga heleen haddii xarunteena soo sii ballaaratana jaanisyada way badanayaan marka annaga inaan dhiirigelinaa xitaa jecelna si gaar ahaan gabdhaha aadaan u danaynaynaa runtii inaan aada aan u dhiirigelino maasha allah dhallinyarada waxaa waaye waa waxaa la yidhi waa ahama marxalad fii xayaati alinsaan marxaladda ugu fiican ee qofka bini aadamkaa soo marto waa dhallinyaronimada wuxuu joogaa marxalatul camali waalcadaa marxaladdii uu macnihii waxna bixin lahaa uuna shaqaysan lahaa ayuu joogaa waa marxalad fiicanuu joogaa marka waa inay fakeraan dhallinyarada waxbaratay maanta haddii ay meel cidlaa fadhiyaan intay isku yimaadaan in intay fakeraan ay fikir cusub keenaan oo deegaanka ay ay ay runtii wax kusoo biiriyaan waxaa waaye haddaa meel hoose shaqada ka bilowdid inaa yastid ma ahan meesha u liidatoy waxaawa beriyaa heerka gaaraysaa annaga xitaa waa nalala yaabanaa markaan shaqadan biloobay bilaabaynay annaga waan yaabanayn xaggeenna la gaari doontaa laakiin waxaan lahayn go-aan iyo himadaan lahayn dad isku duubanna waa la waa ahayn waxaan kaloo ahayn dad aqoon lena waan ahayn daacadna waa isku ahayn runtii haddii marka intaas aysan san ugu jirinin annaga heerkan maanaan gaarnin laakiin dhallinyaro sidaasoo kale haddii la helo ayaguna hadaf kaleeta intay keenaan oo fakeraan ama keenaanba laftirkeeda deegaanku u baahan yahay asaga keliyaa ka jira maanta deega meel aan u baahnay lama arka dhallinyarada meel kasta ay joogto deegaanka uu u baahan yahay ilmaha jiilkan in la badbaadiyaaba wanaagsanba maxaa yeele annaga hadda jiilka annaga nala midka ay annaga aniga shakhsiyan ahaan xitaa waxaan kusoo koray colaad qabyaalad qax dhibaato fara badan ayaan kuna dhasho kuna soo barbaaray marka ilmahan annaga waxaan dareemaynaa qabyaaladda iyo four point fiveka waddanka ka jira iyo wax kasta laakiin ilmaheennu way ka badbaadayaan akhlaaqdii diinta islaamka kusoo koreen wadaniyaddii baa looga sheekeynayaa waxbarashadii bay ku jiraan afar labayo toban saacadood waxaa lagu hayaa meesha tan jaanis uma helayaan xitaa xilli dadka ay tuuriyeeyaan ayagoo daalan oo hooyadii aabihii ilmihii israbaana xitaa isku tegahaya marka jiilkii hore jiil ka duwan oo xitaa waddan hogaamin kara ayaa soo baxaysa aaminsanaha aniga
taasi waxay ahayd sahro macalin cismaan oo ka mida gabdhaha hirgeliyey xarun ilmaha lagu xanaaneeyo waxay u waramaysa wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq geesta kalena qaar ka mid a dhalinyaro ku sugan magaalada boosaaso oo dhammaystay jaamacadaha ayaa loo qabtay tababar la xidhiidha sida ay shaqooyin u raadsan lahaayeen ama ay u heli lahayeen xirfadaha shaqooyinka magaalada ee ka jira wariyaha v o e da yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray dafcaddii lixaad ee ka qalin jebinaysa jaamacadda badda cas ee boosaaso oo horey loo odhan jiray jaamacadda muqdisho qaybteeda boosaaso ayaa waxaa loo soo xiray tobabar ku saabsan sida ugu habboon ee loo raadsado xirfadaha shaqo ee ka bannaan suuqyada iyo qaabka dhallinyarada marka ay jaamacadda dhammeeyaan ay u raadsan karaan shaqo ama ay codsi u gudbisan karaan shirkadaha iyo xarumaha kale qaar ka mid ah dhallinyarada ayaan la kulmay markuu tababarku soo dhammaaday waxaan weydiiyey waxyaaba ay ka faa'iideen tababarkani tababarka waxaan ku qaadanaynay mawaadiic kala duwan oo ay ka mid tahay ardayga markuu qalinjibiyo in looga sheekeeyo suuqa waxaa ka horeeya qaabku dadka ula xiriiri lahaa qaabku codsiyada u gudbisan lahaa iyo maaragtay in loo sheego maadaama uu jaacaddii dhammeeyey hadduu shaqaalo noqonayo shaqaalaha wax laga rabo iyo dadka shaqada bixinaya ee shaqo abuurka sameynaya ama shaqaalaysiinaya waxyaabaha ay door bidayaan si uu dhaqamadaas u yeesho qofka qalin jibiya ee ardayga
magacaaga maxamed yuusuf axmed weeye ka mid a ardada jaamacadda ritsi university runtii tababarkan maanta noo soo gabagaboobay waxaanu ka faa'iidnay wax badan oo ay ugu horeyso habka loo diyaariyo mashaariicda sidoo kale habka loogu sameeyo mataqaan qiimeyn loogu sameeyo mashaariicda oo ama lagu sameeyo evaluation sidoo kale waxaan ka faa'iidnay habka loo diyaariyo projectiyada proposalka habka proposal rating loo qoro iyo sidii aa suuqa aanu u soo geli lahayn oo ardadu ay awood ugu yeelan lahayd inay ka qayb qaadato yacni suuqa bulshada soo gelaysa waxna ay ku soo kordhiso runtii maanta waxaanu awood u leenahay inaannu ka mid noqonno dadka initiativeka ah oo bulshada wax ku soo korin kara ama creativity-ga leh oo bulshada wax ku soo biirin kara baanu ka mid noqon karaa insha allah magacayga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa sayne xasan axmed kana mid a ardayda dhigata jaamacadda resi university departmentiga public administration waayahay waxaana lagu tababarayay qaabka shaqooyinka loo raadsado codsiyada loo qoro bal maxaa ka faa'iiday runtii tababarkaanu muddo dheer buu soo socday tababaro badan baan soo qaadanay ee ka mid tahay strategic balan monitor evaluation iyo qaabka loo diyaariyo brobosalka runtii waxaan bartay maanta waxyaalo badan waxaan bartay brobosalku wuxuu yaalaha uu yahay taybisku brobosalku u kala qaybsamo iyo in aan xalino gaabka u dhexeeya waxyaalihii aan soo baranay iyo baahida suuqa taalla horey muu aqoonayd tababarka noocan oo lagu siiyey runtii tababaro badanaa soo qaatay way jiraan laakiin muhiimad badan buu tababarkan maanta noo ahaa
maxamed muxuu ka bedelayaa marka qorshahaaga ku aadan hadda jaamacaddii baad dhammaynaysaan codsiyo kala duwan baad raadsanaysaan shaqooyin iyo baad raadinaysaan gudaha magaalada boosaaso tababarkan ma ka saaciidaya marka in qoraallo kala duwan aad u qodho hay-adihii iyo shirkadihii aad baa mahadsantahay runtii yuusuf sida uu dhallinyarada ga horreysay ay sheegeen barnaamijkaani waxa uu naga saaciidayaa inaanan noqon shaqa raadis keliya ee aanu noqonno shaqa abuure aanu noqonno annagu aanu bulshadii wax ku soo korinno dadkii bulshadii aan wax u baranay aanu anagu initiative u noqono creativity aanu la nimaano oo hal abuur aanu la nimaano dadkana aanu wax ku soo kordhino maadaama aanu ognahay baahida suuqa ka jirta iyo mataqaana xirfadda aanu leenahay aanu rabno inaanu isu baalansi gareyno si ay bulshadu u noqoto bulsha dhinac walba ka dhisan oo horumarta horumar ballaarana samaysa aad baa mahadsantaha maxaa hadda fikra kugu jira inaad shaqo abuurato runtii anigu waxaan aad u daneeyaa ama jeclahay inaan activities la imaado ama aan shaqo abuurto waxyaalaha soomaalidu ee baahida badan u qabaan baa waxaan jeclahay inaan abuurto oo ku soo kordhiyo dalkayga iyo waxyaalaha ay bulshada soomaaliyeed ee baahida badan u qabtay inaan soo kordhiyo baan jeclahay
aada ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso markana dhinacii heesaha waa heestii ayaan dhalad codka salaad derbi
ifkana waxaanu soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu uurfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayahay adiguna aqoonso ilidhew daaga ugow sida ayra geelbaan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidheho ardaaga ubow sama ruux lawmo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo waxaan uur habreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo nabad adduunyada waxaan imid maalintii islaanko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luublan u ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadaydan u ilaaliyaayo sidii nabi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo cadigiyo naftaydan dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ugo
codkaas fanaanka saraa darbi iyo heeskiisii ayaa dhalad intaas ayaanu kaga gudbaynaa dhegeystayaal kaad kala socotaanna waa v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa ka nuur xasan waa jamaal aan idhahda jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno dhegaystayaal xubinta cayaaraha waxaana diiradda ku saaraynaa waxaa la dheeli doonaa caawa kulanka kama dambaysta ahi ee koobka yuruba liigue oo kooxaha manchester united iyo ayax amsterdam ay ku wada ballansan yihiin kulankan ayaa ka soko final ahaanshihiisa waxa uu sidoo kale xiise gaara u leeyahay labada kooxoodba inay doonayaan inay ku guulaystaan koobkan iyadoo manchester united haddii ay ku guulaysato ay u suuragalayso in sanadka dambe champions league ay si toosaahi u ciyaarto haddaba arrimahan waxay la qaadaa dhigaya falanqeeyaha ciyaaraha tv-ga r t n ee fadhigiisu magaalada nairobi ibraahim geedo cawaale isagoo jooga magaalada nairobi ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharxadda naga siiyo waxyaabaha xiisaha u yeelaya kulankan labada kooxood ee ayax iyo sidoo kale manchester united ay dheeli doonaan waa mahadsantahay jamaal dabcan kulanku waa iska final waana tartanka labaad ay kooxaha yurub ay ciyaaraan wax xiisaha badan marka laga soo tago champions league marka inkastau xiise gaara iska leeyahay final oo europa league oo horey weva cab loo oran jiray haddana laba kooxood oo waaweyn oo qaaradda yurub magac kale ayaa dabcan finalka sanadkan isugu yimid marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay manchester united oo ingiriiska oo aan looga baran herarkan hase yeeshee herar ka sarreeya champions league caan ku heyd oo sanadihii dambe dib u dhac ku yimid ayaa markan finalka joogta weliba waxa ay doonaysaa taarikhdeeda markii ugu horeysa koobkan inay ku guulaysato taasoo macno sameyneysa ayax oo kamid a khubarada kooxeed ee qaaradda yurub ee tartamada waaweyn tartankan iyo champions league iyo tartamadii kale hore yurub looga ciyaari jiray la joojiyay sida koobka koobka ku wada guuleysatay in mar kale finalkan kasoo muuqata iyadana macnaha ay sameyneysaa waxaa kaloo xiise u yeelaya manchester united iyo ayax kii guuleystaaba oo toos champions league uga qeyb galaya inkastoo ayax horyaalkeeda heer fiican ay ka gashay kaalinta labaad oo ay ku imaan karto haddana man united oo weysay toforka premier leaga ayaa ka dhigan haddii koobkan ku guuleysato inay champions leaga toos u imaan doonto xiliyaareedka dambe xiise kale ayay u yeeleysaa waxaa sidoo kale xiise u yeelaya in jose mourinio uu koobkan mar kale doonaya inuu ku guuleysto oo macalin guuleed oo dhinaca koobka qaaradda yurub looga barta oo manchester united markan wata marka rajada labada kooxood ee la fiiriyo samafinalihii iyo kulmadii kale ay soo ciyaareen sida ay usoo gudbeen finalaha saltavigo iyo leon ayay kasoo kala adkaadeen bal ka waran rajada labada kooxood marka la fiiriyo kooxda las leeyahay waa ay u dhowdahay inay hanato horyaalka inkastoo final markaasuu iska adegyahay waa sidaa sheegtay jamaal final waa iska final laakiin aad bay u adag tahay horta in la saadaaliyo labada dhinac waxaa laleeyahay waa khibradii dhalinyaro aya ciyaaray ayax wiilal da-yar oo aada looga yaaba ayay wataan weliba da-dooda markii laisku celiyo saddex iyo labaatan jira manchester united xidigo khubraa oo lacago badan qaarkood ay ku fadhiyaan ayay wataan inkastoo ibrahimovic oo wadankiisa lagu ciyaarayo uu ka maqan yahay kooxdiisii horena ka horjeedsan lahaa oo macno kala sameyn lahayd laakiin samafinalka ma united si silac ayay kusoo baxday lugtii kulankii labaad markii la fiiriyo oltraford ka dhacay oo akhir sac xari lahayd ayax sidoo kale afar iyo hal inkastoo lugtii hore ku baysa lugtii dambe waa laga daba keenay hal gool ayay ku sigatay inkastoo silac ay kusoo baxeen oo samafinalka markasta iska adag yahay haddana wadadii dheereed ay soo mareen ix champions league ayay kasoo hartay oo dhex ayay kaga soo gashay europa leaga laakiin ma united oo lasoo kowsatay colombian oo adag ay kasoo gudbeen way adag tahay finanka in la saadaaliyo laakiin mar kasta waxaa la saadaalinayaa oo gacanta sare la siinaya manchester united oo magac ahaan iyo ciyaartoy ahaanba ka sareysa kooxda ayax laakiin bandhiga shakhsiyadeed oo la yaabka leh oo wiilasha ayax ay muujiyeen dhinaca horyaalka maxalliga iyo weliba tartankan oo goolo badan ay dhalinayeen inkastoo shabaqooda uu furnaa iyagana goolo badan laga dhalinayay ay khatar badan ku noqon karto jose mourinho waa tahay ibrahim aad baad umaxsantaha waynu arki doonaa kulankaasi natiijada ka soo baxda iyo cidda ku guulaysataa koobkaasi xiisaha badan wakhtigaagana waa kaa mahad celinayna waa mahadsantaa jamaal guud ahaanna xubintii cayaaraha intaas aynu kusoo gebgabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha halkaad ka dhegeysaneysana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanaan ka codsada falastiin axmed iimaan inay inoo dulmarto qodobadii warka caalamka u doorkudhana mahadsanid xuseen wasiirka arrimaha gudaha ee dalka britain amber rood ayaa sheegtay maanta oo arbaca ah in qofkii ka dambeeyay weerarka ismiidaamintahaa ee ka dhacay manchester inuu ahaa shakhsi ay la socdeen laamaha sirdoonka britain madaxa sirdoonka ee maamulka madaxweyne trump ayaa ka gaabsaday inuu wax faallo ah ka bixiyo wararka sheegaya in madaxweynuhu uu ku cadaadiyey inuu dadweynaha u sheego inaanay jirin cadeymo muujinaya in wax xiriir ah uu ka dhexeeya ololihii doorashada ee trump iyo dowladda ruushka aaday mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiineysay qodobadii wararka caalamka u doorkarona haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno cododka fanaaniinta guuleed axmed iyo fartuun cumar cododkaasi fanaaniinta guuleed axmed iyo fartuun cumar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadda dkemina laanta af soomaaliga v o e barnaamijkii dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambena waxaan leenahay sidaas iyo nabadgeliyo